wasiirka wasaaradda bilaanti iyo arrimo qoyska ee xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marwo nasrax cawees sheeg abkoow iyo weliba iyo kormeer lanka kuur galaya marxalado iyo ka shaqeeyaan xafiisada ururada bilaanta ee ka shaqeeyo arrimo bilaanta iyo owlaadiye ka suubiday hana kumid ee xafiisyada wasiirada wasaaradda bilaanta iyo weliba booqashadii iyo ku bilowtay xafiiska ururka bilaanta degmada baydhabo waliban iyo markaasiti ku hadalay hoojinta wadashaqaynta dardargelinta howlo hortabinta anle bilaanta waliba saas oo kale halhalya an dul surantay xafiisyada enji-oyada ee ka shaqeeyo arrimo bilaanta iyo owlaada waxaana ku mid ee madaxda ururada bilaanta iyo owlaada ee ka shaqeeyo magaalada baydhabo iyo waliba hadhowayana booqashada wasiirada walibana iyo xusena inya muhiimata ku wada shaqeeyowka horumarinta bilaanta iyo owlaada ee xafiiska gadoomiyaha ururka haweenka degmada hindiisaar oo ana ah iyo booqday wasiirada haweenka koonfur galbeed iyo xaquuq islaamka nasre awees abkoow eeda aan faraxsan intaana xafiiska ha iyo booqta farxad wiinga in ata wasiirada nasre awees intiya koyti shaqo faylen oo dhexayta sida haweenka xaquuqul islaamka walwalba un iskala shaqeeyaan dad eed oo mayla eraay uso in iska dheer oo isfahamiyey wadanka walqabad shay qofka haddii mayla eraay uso oo qofka oo mas-uulka ee haddii qofkiis wasi wala mas-uulanka dhikeeda usa ka danqadow dhina kasta bahaato oo ins saangnimada buwalka ogi way la dhaqado koro ee nasre ee wasiirad oo kartale maasha allah runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay in wasiiradeena maanta ay fadhigeena noogu imaado oo waxqabadkeena isla xisaabtan ay samayso oo waxqabadkeena iyo xaaladaheena iyo meesha wax marinayn iyo qaabka bulshada ugu adeegayna inay naga wareysato waa ugu mahad celinaynaa runtii kabaawaman ahaana waxaa diyaar u nahay inaan mar walba aan la shaqeyno wasaaradda haweenka aan hoos tagno oo maxaa la dhahaya aan isla shaqeyno wax walba aan isla qabano ka haween ahaana runtii baahida deegaanadan jirta aad iyo aad u badan tahay baahida haweenka culeysyo badana iska jira waqtiga daruufo adagaa lagu jiraa haweenka in dhan walba garab laga siiy haday naqato siyaasada haday naqato waxbarashada haday naqato maxaa la dhahay arrimaha bulshada runtii aada ugu dadaaleyna geegayadan ka faraxsanantii wasiir nasra wasiiradeen haliya booqota xafiiskan on oo geega badan sugaanantii xafiiseen ha booqta on oo ka shaqeyn oran arrimaha bulshada khaasatan in jowleero soomaali gaars right development organization badan oo laleeyo arrimo gabdho iyo haweenka dhammaantana wada aan surugnaantii un aan shaqeyna bulshada koonfur galbeed khaasatan haweenka koonfur galbeed si markaas isku xirshoolan sameeyi lahaayey wasiirad walbadaan iyo qawtantii koyti ee wasiiradda ururada bulshada kulmeyday gudoomiyaha degmada gudoomiyaha dhammaantii oo isku xirfaylayan sameytiyo hobiyan haada fadneen wada shaqeynta badan geeg oo xafiisalaha ka booqda mujaro lahayna taasna ku mahadnagaan wasiirka wasaaradda bilaanta arrimo qoyska iyo xuquuqul insaanka koonfur galbeed marwo nasrax cawees abkow iyo weliba ururada iyo kula hadalay hoojinta wadashaqaynta iyo dardargelinta howlo hortabinta anle bilaanta way baniya ka bogaaday ururada dadaalada iyo horumarinta iyo ku wadan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya maanta waxaan rabay aan usoo kuurgalay dhammaan inaan booqdo gabdhaha ururada bulshada xafiisyadoodii ay ku shaqeeyaan inaan soo arko inaan runtii soo arko haddana xafiisyadooda ay ku shaqeeyaan gabdhaha ee ururada bulshada anigoo runtii ka bilaabay degmada dhammaan socod kusoo maray somali girls maxay aheedo sodrem dhammaan xafiisyada gabdhaha oo dhan bio women dhammaan gabdhaha ururada bulshada xafiisyadooda ayay maanta shaqadeedu ahayd inaan soo wada maro oon xafiisyadooda soo arko waayo soomaali waxay tirahdaa maxaa qabtaa qalbiga u roon tahay inaan maanta aan soo arko xafiisyadoodii ayagoo runtii ay ku shaqeynayo nolol aada u adag volunteer ah waxaan maanta runtii aan oo aan kal ilaab u qiraya waxay tahay in gabdhaha reer koonfur galbeed ee yihiin gabdho isku tashaday inay gabdhaha reer koonfur galbeed ee yihiin gabdhaha ururada bulshada ka shaqeeya dad u taagan horumarka koonfur galbeed soomaaliya hadday dhan kasta ay noqon lahayd hadday noqon lahayd amni hadday noqon lahayd nabad hadday noqon lahayd horumar runtii inta xafiis aan soo booqday xafiis kasta wax qurux badan aan kusoo arkay xafiisyada waxaan kusoo arkay ma jirto ilaa hadda xafiis oo mashaariic weyn haysta kulligooda waxay ku shaqeynayaan volunteer u shaqeynaya haddana gabdho badanaa xafiisyada joogo taas waxay itusinaysaa inay runtii gabdhaha reer koonfur galbeed ay yihiin dad horumar nabad jecel